iyo dad ka soo qayb galay oo aad iyo aad aan mahadnaqaya waxaad maryaha maqlisa hortaa xusna ucid waxay biyo meel biyo meeldoodna bay isku yimaadaane dadku ucud buu isku imanaya bililahi karim ucud wuxuu noqon doona waa ucud xusniga keeni doona insha allahu tacaala ixtiraamka iyo horumarkaba keeni doona xusn ucud waa loo baahan yahay waana kaydin hogaamin doona insha allahu tacaala waay waayo baryahan dagaal baa nagu socday dagaalkaa nagu socday anagu ma eegino dadka magaransaayeen haddaa la yidhi waxaa waxa lagu helaa cayda cidiyo cayda jeelmaanka baynta cadawalaale cidii wax ku helisay waa kuu fatax waa kuu fataxaynaya haddaa wax ku helisaan waana ognahay dhaqaalo waa xumaaday dad daara ka ka ah qabyo ah qaar tagaasibay weli jireen london oo ku daalo way ka gaboobeen markaadu tagsi qofka soo nasanayo wuu fiicay aad cayda wax ku heliyo waxaan jeclow nin isna ii soo furay ama hadda waxaan ka jeclay aan ka hadlo ra'yiga iyo arrin laakiin aan ilmaasino ismaan ismaan muxuu ah hindiyaa ii soo furay fariino waane ah ama midaan u diraya waxaanay taala waa kaa qaada dadkayda iga qaado fusuqa dalka ka haysiga dah fusuqa waa ka socda meesha rudheerta inaasidaye dudugaga jooji nin weyna contactiraasay baan lahay ila akhira futa walaale waxa weeye somaliland maanta markay mariso waa la sheegay waxaan u baahanaya waxa weeye wax dabo la sheega ubaahan wadahaan la sheego ragga gahoreyaa sheegay laakiin waxaan sheegi talooyin baan sheeginaya somaliland maanta waxay u baahan tahay talo talay u baahan tahay talaasa waxaan jecelahay inay ka soo baxdo shirkaa wada tashi qaran ee bisha tobankeeda bilaabaya axmed maxamed siiraya waxaan la yalaalayaa nin odayaa tahay haddii aad injaar tahay anushakalaga jira weli dacanka daalka ku haysine sidana inaga socon mayso qaaran ku soconi maayo dhumino ku heli mayno ixtiraaf ku heli mayno horumar ku gaari mayno midnama ku heli mayno waa ina isbedel yimaada isbedel waa la yimaada dawladda ka yimaada saani hadda socotaa ma jirto min waxaan u faraya kombiliyadan dalka golodiyo makashay hayti waxaa la doonayaa shantaas sannadood in dhulka macdanta iyo shidaal ku jiro la iibsado oo dilaaninta oo sheey hayt ay qaataan haddaba marka anba somaliland ixtiraafo anba soomaaliya wax la yeelano inay kombilidii waaweyna yimaadaan inagoon gamba gacanta waxay noogu jiro marka waxaan leeyahay kombiliyada lacagtiina iska khasaareen dilaaninta heshiisyada wax ka jiraan ma jiro somaliland ma ogola heshiisyada ay dala galeen wax ka soconaya ma jiro taasi waa mid waxaan leeyahay maanta soomaaliya soomaaliya maanta ma jirto waa sida maxamed sheegay soomaaliya waa shan waxay noqonaysaa gobol xalay waad maqlaysay nimankii lahaa waxaan haweeyo dowla gobolaan samaysan waxa weeye maanta dawlad aynu la hadalnaa oo hadal la sii wadnaa ma jirto meeshan laba qodob baynu ka soo helnay arrimihii hore mid waxa weeye in laba daloo simannahay waa taa lagu siiyay jumhuuriyadda somaliland iyo jumhuuriyadda federaalka ah waa laba wadan oo si lixdankii kooli jiraa horteed wey iyo inaynu inagu macaawinad toos u helo labada qodob inaynu korinaa wey laakiin waxa weeye dowlad goboleedkii hawiyuu samaysanayeen oo xamar ka soo bilaamisa inaynu wada hadal u furnaa uma sii wadnaa inoo muuqato waxaan leeyahay xasan sheekhna xasan sheekh ibnu taymiya beri wuxuu yidhi waa inaynu jaam samaysana waa qarnigii sagaal iyo tobana waxa la yidhi daan ma samayn karna hooyada ijadaa la yidhi war yar uqon waxaan ku leeyahay war somaliland iyo soomaal ma midayn kartide haweeye maamul samay oo magaalada hagaajsaa lahay saasaan ku leeyahay halkan iyada walaa waxaa jirta dowladka lagu jirta ah maaragtay puntland puntland wogta halka laga bilaabo caddeeska ka bilaabay meel cidlo ah ayuu ka bilaabay meel cidluu ka bilaabay kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo sideetankii sideed sagaashankii maanta waa aragteen galowey say noqotay boosaas say noqotay maanta waa ogtay maanta waxaa madaxweynihii afraad baa la caleema saaraya soomaali o dhan baa isugu timi waa dad tashaday wey waa dad tashaday laakiin waxa weeye madaxweynahan afraad imika yimi wuxuu ku galay ololaha sool iyo sana maxaa leeyahay cabdiweli suliyo sanaag dadkii lahaa baa leh waxaa adiga lagaa rabaa saddexii wasiire ka madaxweyne ka horeye waxay keeneen ee wanaag ahaa inaad wax ku dartid maaha inaad dagaal bilowtid dagaalna waad og tahay waxaa wiil kuma dhasho wiil baa ku dhinta annaguna waanu idiin sheegn waxaanu idha annagu shab la cuno maliheed garab bar dhabar la cunaa intaan sii jeedno waa lana cuni karaa lakin magan soo jeesano waana taqaana waxa weeye dad saareen nahay waan hambaliyayna insaan dadkaasi u dadaaleen salaadiinteenu salaadiinteena ka wanaagsan weligood iyo kala hadlay maqlimaysid markay sooma markay taalinta ku lehay arrinteedu ayuun bay ka hadlaan maha niman trikaya maha waa wax lagu dayan karaa salaadiinteena wax ku daysanleen raggii horena ma ammaan bay urudabiri hore u keeneen cabdiwelow waxaan leenahay cabdiwelow soodkii waad heshay caqli caqli ku shaqey waxaanaynu ka wada shaqaynaynaa xoolahaa la doonaya soomaali magaceeda lagu qaato ee ragga xamar ku xidhan ee ilaaniyo sawaaxiligu eshali jawaabiyu ku dhexeeyey bilyan iskala siinayo ee doonaya maanta inay inagu samaystaan ciidamo ciidamadaa la samaynaya inagii ay kusoo socdaa dulli hadda kusoo socda waa ciidamo boqolkiiba sideetan ay reer yihiin waa kuwa ku bilaabay ee udubland waxaan sheegay xasan sheekh haddaad kaa khaatuma sheegtay ideed ana udubland baan sheegi doonaa oo oo oo oo shabeelaha hoose ah marka ah marka ah ayaana ixtiraafi doona oo dadkii lahaa joogaan oo jirta waxaan leenahay ciidamada ha laga joojiyo a leenahay loo samaynaya soomaaliya ilaa ay shantoodu isku yimaadaan oo dowlad goboleedyadoodu ay ka yimaadaan ciidamo isku miisaanaysay waa in laga joojiya lacagtaa la siinayo la siinayo lagu sugayo xamarna waa in laga joojiya lacagta waa in ummadda soomaaliya loo qaybiya meel kastay joogaan qaar dowlad goboleedka ah annagina barkayga saanada noo sheeba wey waxaan leeyahay waa hal kusoo gabaynaya waa inaynu istaraatijiyad dalkeena lagu hormariyo la keeno faysal caygiisa iyo ucud baa laga baxayo wadda laguma wado waxaas wadda laguma wado daa waxa lagu wada waxa tala iyo ra'yi baa lagu wadaa lagu wadaa iyo barnaamij waxa weeye maada maanta dawladdeenu waxay noqotay difin socdaalkoodu waxay u maqaan maaha diblomasia waa socdaalo daa'imashari markii u dambeeyey marka faraansa u tegey waxaa la yidhi dekadii noo kaceer waxaan ku tusinaa wasiire khaarijiye dekada ha- dekada berbera iyo wasiire khaarijiye madaxweyne la tusamay isku ma isku qiima saasaa qoladii baloor baa tegey soo naga soo dababaxa soo kaxay dowrqadihiini annaga raysu madax wasiir khaarijiya madaxweyne tusimaayo wasiir khaarijiya iyo dekada berbera ma sinaa waa ninkii berbera wax ciidii lagu qaata weye far ciid lagu qaada ka weyn goor lagu qaada ka weyn waa shirkaasaynu ku tashanaynaa shir wax ka soo baxan insha allah ka dhigi doonaa waxa weeye haddaa xula noqon mayno haddaan dadkeena aanu milaynin maalintu shiraayimin khaartumaland may jirin khaartuma state may jirin awdal state may jirin puntland ma iman jirin dhahar iyo iyo iyo laaskori ma iman jirin badan ma iman jirin oo kaba kaalmayn garan jirin bagshirbeeladan may jiri jirin saddex arrimood ee dowladdan ku caqlata waxa weeya eex musumaanta iyo qabyaalad qabyaalada maaha reerka xisiinaya lacagta ursay maaha dadki bay qayqaysaa wey dadkii bay qaybiso qabyaalad soo celisay guurtii way baxday waxaa soo baxay leeyahay guurta madaxweyne madaxtooye waxa fadhaa leeyahay guur aan shaariba lahayn oo ayna ogeen ayaa fadhaa leeyahay guurta shaaribaana dadka ma xukumi karta waay guurtii oolaa jirta leeyahay marka waa waxaan leenahay dalkani wuxuu u baahan yahay gurmad buu u baahan yahay in la isku yimaadaa loo baahan yahay shirka hadda soo baxay insha allahu tacaala ayaynu wax badan ku sixi doona insha allahu tacaala laakiin maanta waxa weeye waa inu u midownaa sidii aynu cadowa iska celin lahayn sha inankaa ku jira inankaa ku jira xamar ee n g o ka shaqayn jiray ee barta n g o sa looga shaqeeyo ee madaxweyne laga dhigay ee kodaci waxaan xukumaa ilaa tayra ilaa maxalaa leh waa inaan tusnaa inaanu xukumin waa inaanu hor fadhiisan go-aankaa ka soo baxay turkina waa ina joojina hadalladeeda shirkaas halkaa ku dhamaado waddana waan ka hor shaqayn doona insha allahu tacaala wasalaamu calaykum